إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka duhurnimo qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee alkataayib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weeraro ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mudug faahfaahin ayaa laga helayaa qarax xalay magaalada kismaayo oo lagula beegsaday maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaas ku dhowaad soddon xubnood oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo shalay ka dhacday magaalada muqdisho qaramada midoobey ayaa diiday dalabkii dowladda federaalk ee ahaa in muddo saddex bilood ah dib loo dhigo bixitaanka saddex kun oo askari oo ka tirsan shisheeyaha artemis dowladda federaalk ayaa walaac daran ka muujisay weerarada ay ciidankeeda ku qaadeen wilaayaadka islaamiga ah iyadoona sheegtay inay khatar amni wajahayaan ciidankaas madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa lagu eedeeyey in joogitaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee bayi bakool uu ka dhiganayo marmarsiyo uu kursiga muddo dheer kula sii fadhiyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha koonfur galbeed isagoona sheegay inuu xabsi guri yahay maamulaha iskuulka hoyga xamar ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey jirdil iyo xadgudubyo kale oo ay u geysteen ciidamada booliiska ee dowladda federaalka xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay magaaladani iyo kee dalka maraykanka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا warkii oo dhan kanaalka wararka ee alkataayib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mudug haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya
muuqaalkan oo la daawan karo qadar saddex daqiiqo iyo albarqsiyo ah ayaa waxaa baahiyey kanaalka wararka alkataa'ib iyadoona lagu soo bandhigayo weerar ka dhacay qaybo ka mida gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya weerarkan lagu daawanayo muuqaalka cusub ee alkataa'ib ayaa waxa uu si gaara uga dhacay deegaanka gaadaay oo ka tirsan walaayada islaamiga ah ee mudug sidaba dhaqanka u ah askarta dowladda federaalka markii ay weerar kala kulmaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isdaarka lagu arkayaa ciidamada dowladda federaalka oo aan dhegla qabta lahayn oo kasii farxanaya saaxada dagaalka
هل النبيضة فمت يا بدع الشغب هذا أوان نجوم الغر في أفق طغت عليه غيوم القهر والغلب هذا أوان سير الأسد في ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo tooganaya firxadka askarta dowladda federaalka ayuu sidoo kale soo bandhigayaa isdaarkan cusub ee uu baahiyey kanaalka wararka alkataa'ib
من لم يطيق فمت يا بدع الشغب
meydadka askarta dowladda federaalka ah oo daadsan goobtii lagu dagaalamay ayaa ka mid ah waxyaabaha uu soo bandhigayo isdaarkan cusub
هل من مزيد هل الأيام سانحة فتنزف الدم أمري كامن الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب ذاقت جهنم للأصنام والحطب حق أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب
qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu daawanayaa hub iyo saanad ciidan oo laga furtay askarta dowladda federaalka يا دولة النور قومي لست أمنية أنت الحقيقة وأنت الرد فانتصبي وليسقط العرش تلو العرش في عجل ولتعلن الحرب في الميدان بالرحب
laba maalin ka hor ayay ahayd markii kanaalka wararka ee alkataib uu baahiyey star lagu soo bandhigayo weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka nuurdugle ee gobolka shabeellada dhexe oo aad mahadsan tahay faahfaahin ayaa laga helayaa qarax xalay magaalada kismaayo oo lagula beegsaday maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaas qaraxaasi oo mujaahidiinta ay habeenkii xalay magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda farjanna kula beegsadeen beder oo ahaa maareeyaha eelaboorka magaalada kismaayo ayaa waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ahaa askartii ilaalinaysay ku dhowaad soddon xubnood oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo shalay ka dhacday magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa inoo haya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maalintii shalay ka dhacay weerar nafurnimo ah oo lala beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka goobta ayaa waxaa ka dhacay qarax baaxaddiisu aada u weyn tahay waxaana wararka horudhaca ah ay sheegayaan inuu jiro khasaare badan goobjoogayaal ka agdhow halka ay wax ka dhaceen waxa ay xaqiijiyeen in indhahooda ay ku arkeen meydad iyo dhaawacyo badan oo la daabulayo war-saxaafadeed ka soo baxay taliska milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in camaliyadda nafurnimada ah ay beegsatay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa agagaarka madaxtooyada dowladda federaalka ee magaalada muqdisho qeybaha hore ee war-saxaafadeedka waxaa lagu yiri saraakiisha iyo askarta la beegsaday oo isugu jiray waxa loogu yeero sirdoonka booliiska iyo milatariga kooxda riddada ayaa halkaasi u joogay inay ilaaliyaan amniga xarumaha muhiimka u ah cadowga sida madaxtooyada baarlamaanka taliska booliiska riddada ee loo yaqaano komando booliisiya iyo wixii la mid ah sidoo kale bayaanka waxaa lagu sheegay in camaliyadda ay u dhacday sidii loogu talagalay islamarkaana khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac u gaaray askartii bartilmaameedku ahaa waxaana lagu yidhi camaliyadda istishaadiga ah ayaa allah fadligii sidii loogu talagalay u beegsatay saraakiisha iyo askarta cadowga ee bartilmaameedka ahaa waxaana halkaasi kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada horudhaca ah ee cadowga waa koob iyo toban murtad oo halaagsantay iyo dhaawaca siddeed iyo toban kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay wacad ku martay inay sii wadi doonto beegsiga mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka waxaana war-saxaafadeedka lagu yidhi mujaahidiintu waxa ay wacad ku marayaan inay sii wadi doonaan beegsiga mas-uuliyiinta saraakiisha iyo ciidamada cadowga meel weliba oo ay ku sugan yihiin ayna sii labalaabi doonaan ugaarsiga ka dhanka ah mujrimiinta isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka qeybaha dambe ee war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxa ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed sidoo kale gabagabada bayaanka waxaa lagu yidhi waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa inta diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين qaramada midoobay ayaa diiday dalabkii dowladda federaalk ay ahaa in muddo saddex bilood ah dib loo dhigo bixitaanka saddex kun oo askari oo ka tirsan ciidanka atmis waxaa faahfaahinaya cali aadan war ka soo baxay qaramada midoobay ayaa gebi ahaanba lagu diiday codsigii dowladda federaalka oo ahaa in muddo saddex bilood ah dib loo dhigo bixitaanka saddexda kunoo askari ee ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo la doonayay in bishan gudaheeda dalka laga saaro go-aanka ka soo baxay hay-adda qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in muddo hal bil oo keli ahaa dib loo dhigay saddexdii kunoo askari ee la doonayay in bishan laga saaro dalka soomaaliya iyadoona taasi ay jirto ayaa waxaa sidoo kale sii joogitaanka ciidamada shisheeye ee muddada halka bil ahaa lagu xiray shardi ah in dowladda federaalka ay midooda afrika kala xaajooto arrinta bixitaanka khilaaf xoogan ayaa waxa uu soo kala dhexgalay dowladda federaalka iyo midooda afrika ee uu hoos tago taliska ciidanka admis iyadoona midooda afrika uu gaashaanka u duruuray in muddo bil ah dalka lagu sii haayo saddexda kuno askari oo la doonayay in bishan laga saaro dalka arrintan ayaa waxay dhabarjab xoogan ku tahay dowladda federaalka ee muddooyinkii dambe ee lasoo dhaafay wajahaysii muujado guuldarrooyin ah waxayna sidoo kale wejigabax kala kulantay iskudaygii ahaa inay garab marto taliska ciidamada shisheeye ee admis si toos ahna ay warqad ugu dirto golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyadoona hadda lagu amray inay hoos fadhiisato midooda afrika awaamiirtiisana qaadato dowladda federaalk ayaa walaac daran ka muujisay weerarada ay ciidankeeda ku qaadeen wilaayadka islaamiga ah iyadoona sheegtay inay khatar amni wajahayaan ciidankaas zakariya cumar ayaa faahfaahinaya la taliyaha xagga amniga ah ninka lagu magacaabo xuseen macalin oo la hadlayay wargeyska worli street journal ee kasoo baxa dalka maraykanka ayaa walaac ka muujiyey weerarada dowlada federaalk ay ku qaaday wilaayaadka islaamiga ah isagoona sheegay inaysan wax natiijo ah ka keeni karin weeraradaasi haddii ay meesha ka baxaan diyaaradaha maraykanka ee hawada ka caawinaya wargeyska oo wax ka qoray dagaalka ay ku iclaamisay dowlada federaalk ah deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ayaa tilmaamay caqabadaha ku horgudboona duulaankaasi waxaana uu ku sheegay qayb ka mid ah waxyaabaha hortaagan in natiijo ay ka keento dowlada federaalk weeraradaasi bixinta adeegyada asaasiga ah sida garsoorka iyo sugidda deegaanada ay duulaanka ku qabsadeen askarta dowlada federaalk taas oo keentay in ciidan weliba uu ku qasbanaado inuu isaga sugo deegaanada ay qabsadeen arrintaasina waxay dhalisay in deegaanada ay qabsadeen ay ku noqdaan kuwo weerar sugayaal ah islamarkaana mar weliba filanaya weerar uga yimaado dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taliyaha ciidamada howlgallada ee maraykanka ninka lagu magacaabo hayskal ayaa tilmaamay in dagaalka ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah uu guulaysan lahaa haddii la heli lahaa labada arrimood warbixinta wargeyskan waxa ay ku soo aadaysaa xilli dowlada federaalk ay kusoo jabtay deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee duulaanka ay ku qaaday deegaanadaas oo lagu maamulayay shareecada islaamka waxaana laga xusi karaa weerarada dhabarka looga jibiyey dowlada federaalk uguna saameynta badnaa weerarkii coos weyne kaas oo looga dilay in ka badan laba boqol oo askari islamarkaana looga soo furtay hub iyo agabyo militari oo kala duwan iyadoona weerarkaasi uu rogay miisaanka dagaalka dowlada federaalk ee kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa lagu eedeeyey in joogitaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab eeba iyo bakool uu ka dhiganayo marmarsiyo uu kursiga muddo dheer kula sii fadhiyo cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas soo jeedinaya madaxweynaha muddaxiladkiisu wakhti hore dhammaaday ee wakhtiga dheeraadka ku fadhiyo kursiga maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan laftagareen ayaa had iyo goor waxa uu ku celceliyaa inaanay suuragal ahayn in doorasha ka dhacdo koonfur galbeed inta uu taagan yahay dagaalka dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waxa uu siyaasiyiinta kasoo horjeeday ee kursiga doonaya ku eedeeyaa inay diidan yihiin in lala dagaalamo xarakada shabaabul mujaahidiin arrinkaas ayaa waxaa la leeyahay waxa uu ka dhigtay mashruuc siyaasi ah oo uu xilka kusii dheeraysanayo kulan ka dhacay hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho oo ay yeesheen madaxweyneyaal hore oo soo maray maamulka koonfur galbeed iyo weliba guddoomiyaal hore oo baarlamaanka dowladda federaalk ka tirsan kana soo jeeda dhanka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu dhaleeceeyey damaca madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee xilligan cabdicasiis xasan lafdagareen madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed marna ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk ah shariif xasan sheekh aadan ayaa sheegaya inaanu suuragal ahayn marmarsiyaha lafta gareen loona baahan yahay in qofkii muddaxileedkiisu u dhammaado uu kursiga banneeyo aan halka kelma aanan surime weebaataa shabaaba rooge ma isdoorado haddii leer shabaab see ka baxe laakiin shabaab roogow sheeka rooga ini shabaab roogale ma ka shaqeeyaa mise shabaaba isku biye iskoorsi roog bafadee aan walin argay kelmadun tanqe haddii liin wadi hataa ini shabaab labbiye haddii liin wadi hataa shabaab roogoye ka fasira maas aan saasaan argay shabaaba rooge ma is dooradaw tuma i dhowr sano shabaab rooglegaas dooradaayo wayna ka guulaysada kore usuun aan aaminsanaa ini doorashana la qobado shabaabna la degaalo hoob us era doorasho mal qobada shabaab lay la dagaalamay shabaab roogale may lanki meelo rooga shabaabka difaac bangaya maynu isku bi suusan rooga marka shalayba ona shabaab roogo iyo helkisiin ku dhammaada neereasku kutabni lanki hatana rooga hoobu ku dhammaata doorashee galoy hoobusa kanagada ona shabaabka nala dagaalamoy hoobusa dhammaayo kheer hoob dhammaayo waayan hoobus waktuu ku dhammaada lanki hatana madaasi rooga hatana hal doorday shabaabka oroogle hatana hal doorday hoobusa kallo waayo intaa kadib siyaasiyiintan ayaa waxa ay u duuleen magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud si ay ugala hadlaan damacooda siyaasadeed iyo siday uga soo horjeedaan in lafta gareen uu intan ka badan madaxweyne sii ahaado gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha koonfur galbeed isagoona sheegay inuu xabsi guri yahay maxamed amiin ayaa inoo haya
maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday cabdicasiis laftagareen oo ah hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed mursal ayaa waxa uu laftagareen ku eedeeyey in uu yahay nin xabsi ku jira oo u go-doonsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay in uu mugdi ku jiro mustaqbalka maamulka koonfur galbeed mursal ayaana u tafaxeedanaya in uu noqdo musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada ee maamulkaasi wali fiiriyaanana mustaqbalka koonfur galbeed isnong aragoytan maalinba maalinta kusii dambooyey mugdisii galahoy nidaamka koonfur galbeed ku jara dhallinyaradoo yar yar oo gurigii wasiirkii ken hore maaliyadda degan iyo wali areena wakhtigaa dhammaaday weerar allah ka qaadi weli likiriday toddobaati ili baasuukii qolkaas yar likiridi toddobaati liyad wali kale la suubiyey wal kasta oo madfacee laka tuuro karo laka tuuri tomishan qofood ma dhamaayn baydhabo hal kilomitira wali maanyifuulka way kasee baydhabo maanyifuulka inta mayn dhaafu kora dhinigugna mayn dhaafu koro boonkay dhinigaasna la dareertana yani xerada militarigahoo bay galan dhaafa makuudo may deeraw wali ilaa taa lafta gareen usuubba wali imbaahanyaa xabsagaas ilaa kubi naftiisaan baan horaan ayay ahayd markii sidan oo kale mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed u sheegeen in magaalada baydhabo ay go-doon ku jirto kuna hareeraysan yihiin ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin maamulaha iskuulka hoyga xamar ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey jirdil iyo xadgudubyo kale oo ay u geysteen ciidanka dowladda federaalka zakariya ayaa mar kale inoo haya waa mid ka mid ah maamulayaasha iskuul ku yaala magaalada muqdisho oo cabasho ka muujinaya dhulbaba ay ciidamada biliiska dowladda federaalka u geysanayaan iskuulkan oo ka mid ah hantida guud ee bulshadu ay leedahay waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan biliiska dowladda federaalka ay dhacad u geysanayaan iskuulkan oo muddo dheer u shaqaynayay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho islamarkaana ay ka aflaxeen arday kala duwan waxaan doonaynaa in jiilalka soo socdo uu u noqdo goob ay wax ku bartaan islamarkaana ay ka faa'iidaystaan ayaa hadaladiisa ka mid ahaa maamulaha iskuulkan oo cabashada ka muujinayay dhaca ay u geysanayaan askarta biliiska dowladda federaalka waxa uu sheegay in loo ballanqaaday lacago aad u badan si uu kiiskan faraha ugala baxo waxa ay dejiyeen gacanta ku hayay maamulka dugsigoga xamar cabdiraxmaan iis xamuud cadday u arkaa warardaas uu qoray isaga uu leeyahay aniga shaqama kulihi dhulkaas cabashadaas kale uu leeyahay xukunaan lagu riday dhulkiina waa xukun iyo fulin lagu sameeyey sidaas xukun ay sheegayaanna waa xukun kaasa waaye annagu aan rabno haween jiilka soomaaliyeed ee labaatan kasata waqtigan socda soo socota inay helaan meel wax ku bartaan in u noqoto haddii cid qaadanaysa sifa sharciga in loo soo maro waaye haddii dhulkan qof qaadanayo waa in sifa sharciga loo soo maraa laakiin shakhsi inta been shakhsi been xukun lagu fuliyo oo aan xukun faasid ah oo aan aaminsanahay in daba socoto kharash la bixiyo daba socoto in lagu iyo fulin lagu sameeyo oo ummadda lagu waxyeelayo oo dalka lagu waxyeelayo oo maxay hantida ummadda lagu qaato ani inta toban milyan qaadaan iyo laba milyan qaadaan la dhahay dhulkan toban milyan ka badan qiimihiis ahaan ayuu ka badan yahay waad aragtaa dhinacyadeena waxaa daara ka taagan maadaama dhulkii qiimo uu yeeshay waxaa lagu talagalay in toban milyan loo yeeshay toban ay ku qiimaysteen ganacsatada ay ku qiimaysteen toban shan milyan maadaama ay tahay hal milyan ha naga baxdo ciidan ha nooga baxdo maxkamada ha nooga baxdo cid walba ha nooga baxdo aniga waxay ii keeneen laba milyan qaada ay dhaheen waxaan idhi waa qaadanaya maxaa ii xalaalaynaya wallahi waan qaadan lahaa haddii maanta ay xalaal ii tahay waa qaadan lahaa ilaa hadda ammaanadii aa i diibateen ummadda soomaaliyeed ayaa idin haya oon ku dhimanayaa waxa liigu dilaayana waxaa waaye waxa aniga melihi waxa iskale ummadda somalia iskale waxa liigu dilaya waxa liigu garaacayana waxaa weye ummadda iskale waayana wax liigu dilaya yani waxaan leeyahay maaha
tan iyo intuu xilka qabtay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh ayaa waxaa magaalada muqdisho laga soo diiwaangelinaya dhulboobka askarta dowladda federaalk iyo mas-uuliyiinteeda ay u geysanayaan hantida guud iyo midda sida gaarka ah loo leeyahay iyadoona marar badan ay warbaahintu kasoo muuqdeen dad shacab ah oo sheegaya in laga dhacay dhulkooda islamarkaana ay ka dhaceen askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk warkan duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay magaalada newyork ee dalka maraykanka kadib duufaan iyo daadad xoogan oo ku fatahayay magaalada newyork ee dalka maraykanka oo jaray wadooyinka muhiimka ah ayaa waxaa magaaladaas looga dhawaaqay xaalad deg deg ah daadadka ayaa waxay ku fataheen qaar ka mid a wadooyinka waaweyn ee mara dhulka hoostiisa islamarkaana ay qaadaan tareenada dalka maraykanka ayaa ka mid ah wadamada reer galbeedka ay marar badan ku dhifteen duufaano xooggan kuwaasi oo galaaftayay nolosha kumanaan ruux dhaqaale aad u badanna ku waayay warkii duhurnimo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa